bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka caawa dal sanidinaysan waxaa ugu waaweyn dowladda sacuudiga oo ku dhawaaqday maalinta beri oo isniin ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xariga ka jaray dhismaha waddada laamiga ee isku xirta xooshila ex control afgooye magaalada muqdisho dabdaystay khasaare hantiyadeed oo ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho taliska booliiska soomaaliya oo saldhigga degmada daynila ku soo bandhigay in ka badan boqol hoobiye oo ay sheegeen in lagu qabto howlgal laga sameeyey magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ka qaybgalay bandhigga buugga hadhawaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada xuutiyiinta yemen oo weeraray markabay leeyihiin turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka wanarada tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun afar labaatan kusoo dhawaada warkii habeenay reedu darsan oo faahfaahsan ugu horaan aynu ku bilowna sacuudiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in maalinta beri ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan kadib markii laga arkay qeybo kamid ah dalkaasi bisha boqortooyada sacuudi carabiga ayaa xaqiijisay in beri oo isniin ah ay noqonayso maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan kadib markii magaalooyin kamid ah sacuudiga laga arkay bisha guddiga culimada u qaabilsan boqortooyada sacuudiga xaqiijinta bisha ramadaan ayaa shin beri ay soon tahay ayna caawa bilaabanayso bisha sidaas sidoo kalena la bilaabayo tukashada salaada taraawiixda qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa beri laga soomi doonaa waxaana wadamada weli xaqiijin inay beri tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan ay jiraan wasaaradda diinta ee uqaabta xukuumadda federaalk soomaaliya gorrow bayaan soo saartan waxay sheegtay inay ku holan tahay sidii ay u xaqiijin lahayd in gudaha dalka laga arkay bisha barakeysan ramadaan islamarkaana ay go-aan rasmiga kasoo saari doonto in maalinta beri ay noqonayso maalinta koowaad ee bisha barakeysan ramadaan waxaana ay wasaaraddu sidoo kale ay sheegtay in ay la xiriirayaan islamarkaana ay baadagoob ku wadaan iyo sidoo kale xaqiijinta bisha markan haddiian eegno maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu awaamiir kasoo saaray maqaayadaha hoteelada iyo xafladaha aroosyada ah ee magaalada muqdisho lagu dhigo gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa muqdisho oo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in la gudagalayo bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana la joojiyo goobaha maqaayadaha ee furan maalintii xiliyada habeenkiina oo keliya la furi karo waxaana uu tilmaamay sidoo kale in loo baahan yahay in ay ka fogaadaan dadka faraalkan wanaagsanen ee anshax xumada
ahkaasi la mid ah anshax darada iyo daroogada maanta kadib daroogo dukaankii lagu arko isagoo iibinaayo iyo isagoo lagu dhex isticmaalayo shatigaa lagala laabanaya waana la ganaaxayaa bale mararka qaarkood waxaana meeshaasi in la dumiyo baala la marsiiyo haddii ilaa yidhaahdo kuwa daroogada iibiyo anshalaabyada meelaha lagu samaynaayo aad iyo aad ayaan u diidanna waxaa arkaysaa mararka qaarkood dad odayaaloo waaweyn oo ka doodaayo kalaab hebela meeshaynayaa la galay waxbaa nagala jebiyay ku leeyihiin ma oga intay tagaan wax kale horta iska hubiyaano waxa iska hubiyaano waxa lagu samaynayo meesha ay difaacayaan horta ma ogyihiin lama rabo qofka muslimkaa inuu qowlu zuur noqdo ama shahaadadu zuur ou noqdo lama rabo shaatusuuraan naqata lama rabo iska hubi meesha aad ka hadlayso iyo waxa aad difaacayso waxa ay ahaayeen horta hubi waxaan runtii aan ka sheegayaa meel habeen nawood aan gelaynay oo la yidhaahdo runtii boosh inaa carab ku dhadhajiye ma rabine meel ay ku qoreed howl ay ku qoreedayeen london ku qoreeday gudihiisa qol ka mid a waxaan ugu galnay qof bini aadam ah oo soomaali ah ee muwaadin ah ee
gobolka banaadir andoqa muqdisho markanne shirka saddex bilood la ah ee dib u eegista mashruuca damal caafimaadka oo maanta ka furmay magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegay wareega cabdiftaxiil kacasi shirkan oo ah mid saddexdii biloodba mar la qabto islamarkaana dib loogu eego mashruuca damal caafimaadka ee laga hirgeliyey qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta si rasmi a ugu daafurmay magaalada muqdisho waxaana shirkaasi u qabanqaabiyey wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda soomaaliya isagoona socon doona muddo shan maalin ah saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xubno ka tirsan hay-adaha fuliya mashruuca damal caafimaadka xubno ka socday maamul goboleedyadii gobolka banaadir iyo weliba marti sharaf kale ayaa kasoo qaybgalay sidoo kale xubnaha ka qaybgala waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdijaliil ugu horeyntii waxaa shirka faahfaahin ka bixiyey doctor nuur cali maxamuud xiriiryaha mashruuca damal caafimaadka kulan maanta inooga bilowda magaalada muqdisho ee, socon doona shanta maalmood oo soo socota ka bilowda maanta oo tobanka bisha march ilaa iyo afariyo tobanka kulankaas waa kulan saddex biloodla ah ki- waana kii u horeeyey oo aan dib u eegis ku sameynayno waxqabadka ee, mashruuca damal caafimaad kulankan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminaya agaasimaha guud Ee, waxaa kasoo qayb galay ee, dhammaan madax qeybyada ee, wasaaradaha caafimaadka ee, agaasimayaasha ee, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowlad ee, federaalka iyo hay-adaha fulinaya mashruuca damal caafimaad Ee, shirkan wuxuu dib u eegis ku sameynayaa waxyaabihii qabsoomay saddexdii biloodoo lasoo dhaafay ee, wixii caqabadoo lala kulmay iyo in laysla garto ee, sida wax looga bedeli karo ama loo loo hagaajin karo ama loo dardargelin karo ee, wax- ee, fulinta mashruuca damal caafimaad waxaan u mahad celinayaa eh, inta kasoo qayb gashay eh, dhammaantood oo ay ugu horeeyaan hay-adaha eh, gaar ahaan hay-adaha eh, p s i save the children eh, allied iyo action against hunger iyo dhammaan eh, xubnaha ka socda dowladda eh, xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalkaba iyo tiimka b c i u oo soo qaban qaabiyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdijaliil oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu dhankiisa u sharxay mashruuca damal caafimaadka siduu ugu hirgeliyay gudaha dalka
marka waxaa farxad noo ah maanta inaan isugu nimin kulan aan dib ugu qiimeynayno muddadii adeeg bixinta socotay ee dhowrka bilood ahayd maxaa inooga qabsoomay wixii aan kula heshiina bahwadaagta nala fulinaysa mashruuca waan ku kalsoonahay hay-adaha loo idmaday inay wasaaradda caafimaadka ka kaalmeeyaan fulinta mashruucan inay karti iyo awood u leeyihiin inay fuliyaan adeega loo idmaday gaarsiiyaanne dadka baahida u qabo adeeg bixintaas caafimaad laakiin sida sunnada ah waa haddii wax lagu ballamo in la xisaabtamo marka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta isugu nimin kulan aan dib u qiimeynayno maxaa inoo qabsoomay maxaa inoo qabsoomi waayey maxaa kalifay inaan ka gaabino in noo qabsoomi waayo hawshaan maxaa nala habboon oo xal ah oo aan ku toosinaynaa si ay noogu qabsoomaan ama yoolka aan leenahay aan u gaarno waxaan rabaa inaan marka bogaadiyo eh, tiimamka farsamo ee ka kala yimid eh, wasaaradaha caafimaadka iyo maamulayaasha mashruuca iyo hay-adaha ka shaqaynayaba sida maaragtay nuxur kale
aad ayuu mahadsan yahay wareega ilka case markan haddii aan eegno maxkamadda magaalada kismaayo ee maanta waxay xukun dil toogasho ah ay ku fadhisay nin hooyadiis ku dilay sanadkii hore magaalada kismaayo iyadoona gacan ku-dhiglaha maanta een, lagu qisaasay fagaaro ku yaala magaalada kismaayo
dembiile xasan cabdulaahi cabdi ina xaliimo maxamed cumar oo lagu helay inuu dilay xaliimo maxamed cumar oo hooyadii ahayd taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaatan iyo saddex maxkamadda darajada koowaad ee degmada kismaayo oo maanta xukun dilaha ku fulisay dembiile xasan cabdulaahi cabdi oo hooyadii xaliime maxamed cumar ku dilay magaalada kismaayo bishii juun kooy tobankeedii sanadii labada kun saddex iyo labaatanka marxuunka maanta dilka qisaasta lagu fuliyey ayaa toore ku dilay hooyadiis iyadoo dilka kadib ay laamaha ammaanka dowlad goboleedka jubbaland ay gacanta kusoo dhigeen nuurudiin maxamed khaliif oo ah xelilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadla goobtii qisaasta lagu fulinayay ayaa sheegay in heerar kala duwan ay soo martay maxkamadda ninkani dilay hooyadiis ayna maanta maxkamadda xukunkiisa ay ku fulinayso
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ساكا أو أي تاريخ تهي تبنك بشا مارس لبكن لباتن إيا أفر وحا محكمة درجة كوبات ee, degmada Kismaayo xukun dhaqangal ah ay ku fulinaysaa ee, dil toogasho ah ee, dambiile xasan cabdulaahi cabdi ina xaliime maxamed cumar oo lagu helay inuu dilay xaliime maxamed cumar oo hooyadii ahayd taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaatan iyo saddex si waafaqsan aayadda qur'aanka ah ee suuratulbaqara boqol toddobaatan iyo siddeed ee ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waalunhaa bilunhaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf wa adaa'un ilayhi biixsaan aayaddaas si waafaqsanuu ilaahay leeyahay rabbi wuxuu farad ka dhigay dadka dadka laaya in iyagana la qisaaso oo qisaas lagu fuliyo taa innagoo cuskanayna ayaa saaka waxaa halkan u taagannahay in qisaasta laga oogo xasan cabdulaahi cabdi in laga oogo ee, iyo si waafaqsan habraaca ku xusan laba boqol afartan iyo siddeed ee xeerka habka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta guud qodobka sagaashan iyo afar sidaa darteed waxaa halkan saaka lagu fulinayaa xukunka qisaasta ah dembiilahaas oo fal fool xun oo waxshinimo leh sidii la wada ogaa ama baraha bulshada laga daawaday ee u geystay hooyadii isaga dhashay xaliimo maxamed cumar u geystay sidaa darteed waxaan leenahay qof walba oo bulshada ka gala ama xigaalkiisa ha noqdo ama bulshada kale ha guddaan dhegeystaha warkii habeen darsan caawaad ka dhegeysanaysa waan heynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel